cali wajiis oo ah la taliyaha madaxweynaha dowladda federaalka kana mid ah wadaadaha u fadwooda ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga soomaaliya ayaa ciidanka itoobiya ku tilmaamay inay yihiin kuwo aan duulaan ku ahayn soomaaliya cali wajiis ayaa dafiray booqashadii uu dhowaan xasan sheekh ku tagay adis ababa islamarkaana lasoo bandhigayo isagoo aad u marxabaynaya abi axmed taasi ayuuna sheegay inay tahay wax iska caadi ah in walo la siiyo dowladda etoobiyana ah ayba diinta islaam ka qabto waa arkaysa hadda isaga iyo abiya waa wada qoslaaya alla soo sawir bal hadda laba niman muslimiin oo qoslaysa oo wixii ay ku qoslaayeen iska normal tahay inay qoslaan mashruuc siyaasiga laga dhigay waxaa cajiib ah sida ninka siyaasiga laga rabo saxdaa waxay tahay suuratlmumtaxin juhla waayo xataa waxma akhriyaan qur-aanka markaa akhrisid ilahay laba aayadood isku xiray suuratulmumtaxina aayad waxau yihi laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabruu man tuqsiduu ilayh min allah yuxibbu lmuqsidiin qosol waaba basiid waaye inaad baarnimo u samaysiin cadaalad u samaysiin saaxiib ka dhigatiin wala siisin haddaysan dalkiina weerar ku ahayn diintiina aysan bedelayn ogeed feeri waa qaacido weliba taasaa la soo hormariyay mugga madaxweynuhu hadduu shala mugga dhulka iyo badda xiwan ku qaadanaya iran hadduu ka dagaalamo sanad dhan oo dagaal adag ku jiro mariyana hadda muggii walaalihii turkiya inta soo galeen nimanka isdhiibeen oo maraykan soo galay xisaabta dad waaweynaa ku jira
waxaa horay sidan oo kale wadaadaha u fadwooda dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeyaha u sheegeen in itoobiya la siin karo qeyb ka mid ah badda soomaaliyeed iyadoo culimada ku nool walaayaadka islaamiga ay si isku mid ah u sheegeen in heshiiskii itoobiya lagu siiyey badda soomaaliya uu yahay mid xaaraan ah dowladda itoobiya ayaa dadaal ballaaran ku bixinaysaa sidii ay u heli lahayd badda soomaaliya waxaana arrintaasi ka soo horjeestay ummadda soomaaliyeed